askaraynta caruurta dunida mamnuuc ayuu ka yahay laakiin soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa wadamada safka hore kaga jira in caruurta la askareeyo magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayey maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka askaraynta caruurta taasoo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada iyo saraakiisha ciidamada warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheenna aadan maxamed salaad qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qayb galay kulankaasi ayaa sheegay in marnaba aysan suuragal ahayn in caruurta la askareeyo islamar ahaantaana xeerarka jubbaland aanay marnaba dhigeen in caruurta laga qaybgeliyo askaraynta sheekh daahir axmed cabdulaahi oo ka tirsan wasaaradda amniga ee jubbaland ayaa sheegay iyadoo la eegayo xeerarka u yaalla jubbaland aysan marnaba ogolaaneyn in caruurta la askareeyo si xuquuqdooda loo ilaaliyo waa qaybta wasaaraddu ay soo diyaarisay oo iyadoo u cuskanaysa xeerka jubbaland xeerarka jubbaland qodobka sagaal iyo labaatanaad wuxuu qeexayaa in caruurta aan laga dhigi karin ciidan aan laga dhigi karin da-doodu ay ka yar tahay sideed iyo toban sideed iyo tobankaas waxa weeye dabcan dastuurka dad dad badan baa maaragtay iyo xeerarka hadda noo qoran yaa faraha la soo galgalay oo waa wixii maaragtay hadda ay aaminsan yihiin dadkan maaragtay aan ahayn aan islaamka aan ahayn laakiin sharcigeena islaamka waxaa weye waa shan iyo toban jir hadduu gaadho gabadhu hadday gaadho ama wiilku uu gaadho waa qaangaad wixii ka yar marka aan qaangaadhayn in laga dhigo askar arrintaa iyada ah inayna bannaanayn oo ay wasaaraddu ay soo jeedinaysaa in barnaamijka isagaa laga hortago qaar ka mid a saraakiisha ciidamada booliska ee jubbaland oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa dhammaantood sheegay in ay diyaar u yihiin in la ilaaliyo xuquuqda carruurta islamar ahaantaana laga dhowro askaraynta jenaraal maxamed cabdi xujaale taliyaha ciidanka booliska jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in ay diyaar u yihiin ilaalinta xuquuqda carruurta si aanan loo askaraynin isagoona intaa raaciyey in go-aanka jubbaland uu yahay in la dhowro xuquuqda carruurta islamar ahaantaana aan marnaba la askaraynin arrintaa waxaan ka leeyahay sharuucda caalamiga qabtaa annagana caalamkan ka mid nahay waa soo dhawaynaynaa awalna waa ku dhaqmaynay haddana waa ku dhaqmaynaa laakiin nimankaa geedka duurkiisa dabadiisa jooga ee xaquuqdii ku tuman haya ilmaha ciyaalka ku tuman haya sharciga xisi miday u wadaana aanada garanaynin kuwaasaa horta u sheegma u baahan ilaahay baa mahad iskale anna dad maskaxdooda fiyowdahay cunuga wuxuu mudan yahay garanhaya xaquuqdiisa garanhaya waktiga uu maxay ahayd waxaan qaadan karo askarinimada qaadan karo waktiga shaqada culus uu geli karo ama sida xamaaliinta ama aan maxay ahayd toy waxyaalaha aan cunuga maskaxdiisa ku fiicnayn dad garanayaan nahay sharci iyo xisbi labadaba u garanaya laakiin kuwa aan garanaynin oo in loo sheego u baahan si haddii loo sheegana aan qaadanaynin way jiraan arrintaa waxaan ka leeyahay wuxuu caalamka ka qaban annagu mid ka nahay askaraynta carruurta ayaa dhowr jeer hore qaramada midoobay ee ka digtay iyadoona soomaaliya lagu tilmaamo in ay qayb ka yihiin waddamada ugu badan ee carruurta la askareeyo inkastoo waayadii u dambeysay dowladda soomaaliya ay bilowday go-aano loogu hortegayo in carruurta la askareeyo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo